isbitaalka guud magaalada carabiya ee bariga mandheera ayaa weliba laga kordhiyey qaybo usbuuqu shaqeysa dhinaga shaybaarka oo laka baaro hanuunada iyo qabaandadka bukaanade taaso sidoo kale dhawaan dhalisay munaasabada adagoyka weliba ku qeybgalay guddoomiyaha mandheera maxamed aadan khaliif xaaji aadan maamow oo ee qof ka dhisay qeybtan shaybaarka walgorod odayaal haween dhalinyarada iyo qeybaha shalduun ee bulshada bulshada magaalada arabiya iyo qeybihii kale ee ku qeybgalay munaasabada hadagoyka iyo ku hadali iyo umahadnagay xaaji aadan maamow oo ee qof ka dhisay qeybta shaybaarka ninka walaalkan oo noo dhisana oo maxaa ladahay oo alxaaji aadan maamuun waa mahadsan yahay xaajigan meeshaan isku dhashay waa naga waa meeshaan isku dhashay waa naga waa naga danqaday marka xaaji aadan maamuun waa mahadsan yahay waana ka mana waxay ka codsanayna waxaa waaye gacantaada hana soo gaarta dhib badan aan qabnaa isbaalkaan marka waxaan rabnaa wadaadkan khayr alaasi xaaji aadan magan alaasiya gurigaanaas dhisay waad u jeedaa beelka aad leeyahay asagana magan alaasiyahay waad u ducaynaa muslimkaan dhammaaneen waa u ducaynaayeen taasaa jirta baana ka mana waxaan u mahad celinaynaa xaaji aadan ninkaan hortaad u ogtayn oon idin sheegayna annaga reer carabe waan waaqlan waxaan ciddaan raabe oo raabkay dugoodi waxay dhaheen duqoo bir waxay dhahen allah u raxmade aabba jaalla ma maqle anaga hadda waxaan dhahnay aabba aadan saas inaad ogaatiin aan rabnaa dadkii martada imaaday ninkaan horta waxaa la dhaha bere laga bilaabo aabba aadan waxaa waaya aabba aadan insha allahu wix aad noo qabtaadna ku dhan annaga isbitaalkan waa level four level four markaas yahay wixii aa loogu tirigali ma qabo waxaas qabin meel naaga lagu dhaliy ma laha waxaan rabnaa baana gaafanaa inaas isbitaalkana noo dhisto meel naagaa lagu dhaliina aan kaa helna sidii yacni aas haddaan ilmaha iskuulka aas noo faraxsiisay haddana isbitaalku nagu faraxsay si fiican sidoo kale xaaji aadan maamo oo ay qof ka dhisay qeybtan shaybaarka iyo ku hadalay walyaabihiisa ka dhiirigeli inuusa isbitaalka guud magaalada arabiya ku dhisay qeyb shaybaare guriga maxaan dhiso ugu kalifi wax yar gurigaan inaan dhiso wixii ugu kalifi aan rabaa inaan kuu sheega anuu mandheera joogo ayaa islaan eedada ii imaatay waxay tidhi waxaan rabaa laba boqol oo dhig iskiga qaada intaad ka imaatay carabiya maxaa inta ku keen maba le meel lagu qaadaa haye meeqad ku imaatay lix boqol oo shillaan gaari carabi uga soo raacay hadda meeqad ku noqoni lix boqol ha meeqa meeshaas kun iyo afar boqol hadda dhiig haddaad qaatay ma noqoni magacaaw inaan baryo waay markaa xisaabtaydaan galay qofkii laba kun oo shilin ah dhiig malaria ayaa inaas ku qaada ku kalifi markaas ilaahay markaasaa ilaahay qalbigayda geli inaan gurigaan dhiso shaqaalihii carabi lagu qoray fadlan ilaahay ka cabsada mishaar waxaad ku qaadataan carabiya dadweynahan baahan u shaqeeye intaas haddana midda igu daran waa wada qaraaba dad meel kale ka imaaday maaha markaa walaalayaalow aan wada shaqayn ana diyaaraan nahay inaa waxay la qabto gabana codsigii lagu geystay kolley aniga adig waa is aragnay waa ballanay sayidka waa soo aragnay tiimkaadu waa kuu sheegayn diyaar waxaan kuu leehay isbitaalka cusub oo dhisaysa inaan kaala qaato haddana qeybtayda oo jeebkayda gabagabadii guddoomiyaha mandheera maxamed aadan khaliif oo haduu ku gooyay qeybtan shaybaarka isbitaalka guud magaalada arabiya irinishey ku hadali uu soona bogaadiyey xaaji aadan maamow oo ay qof ka dhisay qeybta isagaan u mahadinaynaa insha allah waxaan leenahay cumrigiisa ilaahay ha u barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha u barakeeyo caruurtiis iyo haweenkiisna ilaahay ha u barakeeyo cumri barakiisana ilaahay afsiiyo caafimaadna ilaahay siiyo arrintan sida la sheegay county government ama national government baahida taallo waddankan ama countigan ma bixi karaan waxaa rabnaa dadka reer mandheer ah oo joogaan meelaha kale nairobi oo taajiriin ah qaarna xafiisya waweyn ay soo mareen waxaa la raba inay dhulkooda ay ku soo noqdaan soo maa marka taasna waxaan uleynaa xajige xeeraalaxafusiya